wasiirka arrimaha dibadda ah axmed macalin fiiqi ayaa maanta kulan labageesood ah la yeeshay dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan iyagoo ka wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee joogtada ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo suudaan wadahadallada ayaa xoogga lagu saaray xushmadda iyo qiimaha soomaaliya ay u hayso xiriirka taariikhiga ah ee kala dhexeeya suudaan iyadoo la aqoonsaday taageerada suudaan ay u fidisay soomaaliya xiliyadii ay wajahday xaaladaha adag wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqih ayaa muujiyey taageerada aan gabasho lahayn ee soomaaliya ay la garab taagan tahay shacabka suudaan isagoo ballanqaaday in ay taageerayaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xal nabadeed oo waara labada wasiir ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo barwaaqada gobolka iyagoo ku ballamay u taagnaanshaha mabaadiida nabadda midnimada iyo ixtiraamka labada dhinac soomaaliya iyo suudaan waxay rajeynayaan mustaqbal xoog badan oo ku dhisan iskaashi wadajir iyo dadaal joogto ah oo ay ku doonayaan in lagu xasiliyo gobolka